wacalaykum intaa kadib haddii aan idinkaga warbixiyo waxaa aad sharaf iyo ammaan iyo maxaa qadarin noole imaanshihiina aad noogu timaadeen halkan maanta adinkoo ka qaybgelayay furitaankii isbitaalka carafaad oo munaasabadiisu ay ka dhacayso isbitaalka magaalada caasimadda dowladda puntland ee garowe mudanayaal mudane madaxweyne mudanayaal iyo waxaan halkan idinkugu soo jeedinaynaa isbitaalkan waxyaalaha uu ka kooban yahay iyo haddii ay ku run yahay aasaasidiisa ujeedka loo aasaasay intaba isbitaalkani wuxuu ka kooban yahay sida indhihiinuba ay idiin qabteen qaybta qaybaha kala duwan ee isbitaalaadku ay leeyihiin shaybaar dhammaystiran qaybta qalliinka oo dhammaystiran qaybta dhalmada iyo hooyada iyo caruurta oo dhammaystiran qaybaha jiifka bukaan jiifka qaybta raajada qaybaha bukaan socdyada waxaan isbitaalkan jooga oo ka shaqaynaya haddii ay kuu run yahay shaqaale tiradoodu ay dhan tahay toddobaatan qof oo ka kooban shaqaale ajaaniba iyo shaqaale soomaaliya gaar ahaan reer puntland kuwaasoo aanu doonayna haddii ilaahay inay maaragtay ka qayb qaataan habusocodsiinta caafimaadka guud ee waddanka gaar ahaan magaalada garowe mudanayaal iyo mudane madaxweyne iyo mudanayaal waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa isbitaalkan wuxuu leeyahay waxaa jooga dhakhaatiir takhasusad kala duwan leh oo tiradoodu ay gaarayso koob iyo toban dhakhtar waxaa kaloo jooga neersin shaybaarisyaal iyo dhammaan intii isbitaal u baahnaan lahaa mudane madaxweyne iyo mudanayaal isbitaalkani wuxuu shaqayn doonaa afar iyo labaatanka saac maalin kasta ma filayno inuu daqiiqad xirnaan doono haddii ilaahaynu waxaa sidoo kale isbitaalkani aan filaynaa inuu baajiyo marka la eego dadka reer puntland markii la tago isbitaalaadka caalamiga ee adduunka ama isbitaalaadka gobollada kale dadka ugu badan markii la tago koobay waxay ahaayeen dadka reer puntland sidaa la ajrigeed waxaan ku talagelaynay qorshaha iyaguna ahaa in isbitaalkan uu koobo baahiyo badan oo waddanka ka jira haddii ilaahaynu waxaannu ku dadaalaynaa ilaahay idinkii isbitaalkani inuu u shaqeeyo ummadda kooda tabarta daran iyo kooda wax haystaba isbitaalkan sidaan idiin sheegay qaybihiisa kala duwan waxay diyaar u yihiin inay afar iyo labaatan saac shaqo joogta ay qabtaaneen